asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza iyo weeraro xooggan oo lagu bartilmaameysaday askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay afartan isdeedii saace lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku bartilmaameysadeen dadka shacabkeen waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha madaarista ay gabbaadka ka dhigteen iyo weliba guryaha ay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duuqaymahaas ay shuhaado yaa dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruux oo shacab rayda gelinkii dambe ee maalintii shalay laba tendho ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah kuna taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza dhacda ayaa waxay ciidamada yuhuuda si arxandarra ugu garaaceen duqiimo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana la warinayaa in halkaasi ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen shan iyo toban ruux oo kale dumar iyo carruur ayaana ka mida dadkii halkaasi ku waxyeeloobay deegaanka jurwaad luwaad eena dhaca barigasla magaalada khanyunis ciidamada yuhuudda waxay ku bartilmaameysadeen dad kale oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah waxaana halkaas ku sheegayay toddoba ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkii ay dhacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan isla bariga magaalada khanyunis ciidamada yuhuudda waxay ku dileen siddeed ruux oo shacab ah kadib markii ay duqin aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala deegaanka khaswaan rashwan waxaana sidoo kale jira dad kale oo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan agagarka warshadaha ee magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysadeen dadyow kale oo shacab ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana la warinayaan halkaasi ku shahiideen laba ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan isbitaalka naasir ayaana wuxuu martigeliyey saacadihii tegey dhowr iyo toban ruux oo shuhaado ayaa dhaawacyo isugu jira kuwaasoo ku waxyeeloobay duqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen koonfurta marinka goodoonsan ee khaza xirada almakhaazi ee ku taala bartamaha marinka goodoonsan ee khaza ayay sidoo kale ciidamada saynada yuhuudda ku beegsadeen duuqiin bahaalima ah oo ay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab ah kuwaasoo guri halkaasi ku yaala gabbaad ka dhiganayay si ay kaga badbaadaan duqeymaha cadowga yuhuudda guryo tiro badan oo ku yaala bartamaha qidaaca gaaraan xerada nuseeraad ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeymo aan kala sooc lahayn waxaana la warinaya in halkaasuu ka dhashay shuhaado aad u tiro badan iyo dhaawacyo kala duwan warbaahinta oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay sheegtay in halkaas ay ku shahiideen konton ruux oo shacab riid ah una badan dumar carruur iyo waayeelo halkii ay jireen tobannaan ruux oo kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen sidoo kale waxaa burburka dhagaxaanta iyo bidaashubka hoostooda laga baadigoobaya dad badan oo halkaasi ku xaniban maadaama ay duqiimaha si daran u burburiyeen guryihii ay beegsadeen madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaalla oo ku taala waddada yaafa ee magaalada khaza ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku sheeday dad aad u fara badan oo shacab ah kana midaa dadkii madrasadaasi ku sugnaa halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan guri ku yaala meel u dhow masjidka alcumri ee ku yaala xerada jabaaliya ayay sidoo kale duqin aad u xoogan la beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaana gurigaasi ku sugnaa xilligay duqayntu ka dhacaysay dad aad u fara badan oo shacab riida kana mid ahaa barakacyaasha reer khaza khasaare kala duwan oo shuhaado ayaa dhaawac iskugu jiraayana halkaasi ka dhashay xaafadda annasle ee ku taala isla xerada jabaaliya ciidamada yuhuudda waxay ku beegsadeen duqin aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday sida la soo warinayay afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen waqooyiga xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxyeello kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay weerar rasaaseenna ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen isbitaalka kamaal cadwan ee ku yaala magaalada beetilaayiya ee waqooyiga marinka khaza deegaanka ribaad ee ku yaala mashruuca beetilaayiya ayay sidoo kale ciidamada yuhuuda duqin aad u xoogan ka geysteen waxaana halkaas ku sheegaday dadyo kala duwan oo dumar iyo carruur iskugu jira halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza guri ku yaala ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqin aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala magaalada khaza waxaana halkaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan shuhaado ayaa dhaawacyo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhashay duqin ciidamada yuhuudday ka geysteen deegaanka nafqa ee ku taala bartamaha marinka khaza deegaanka miiraaja iyo sidaas lamida ciidamada yahuudu ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan uu gaadhay shacabkii rayidkai halkaa ku dhaqnaa xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeynaysa shaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudu geysteen saacadi lasoo dhaaf ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shaheedeen ka badan afartan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaareen dadgaar iyo sagaashan sideed ruux oo kale iyadoo ay xusd mudan tahay tobannaan ruux oo shuhaada ayaa dhaawaco iskugu jiray kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun siddeed boqol toddobaatan iyo shan ruux halkii dhaawacuduna maraya in ka badan boqol iyo lix kun afar boqol konton iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ee si arxandarra u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah dhanka kale dagaalyahanada alkhasaam oo ah garabka milatari ee kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamadooda ka howlgalay xerada jabaaliya ay toogasho ku direen askari ka tirsan saynada yuhuudda waxayna sheegeen askarigan goor uu aha mid ku sugan deegaanka baluug isniin ee xerada jabaaliya ay toogteen shiishihanadooda goobta ayuuna ku qurbaxay siday iyagu ka dhawaajiyeen kolonyo gaadiida uu ku socdaalaya deegaanka alfuluuja ee isna ku yaala galbeedka xerada jabaaliya ayay dagaalyanada alkhasaam u dhigeen qarax aad u xoogan gawaaridan oo ila socdeen tiro ciidama ayaana waxaa si dhammaystiran u halaagay qarax miinaha oo dhulka loogu aasay waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah ciidamada saynada ee gawaaridaas la socotay dagaalyanada alkhasaam ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay hoowyeel ku garaaceen xarun ciidamada yuhuudi ay ku leeyihiin mixwer nitsarim waxaana xaruntaasi ku sugnaa xilligii la duqeynayay askariya saraakiil ka tirsan ciidamada daalimiinta ee yuhuuda khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay sida la soo warinayo guutooyinka kala duwan ee ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale gelinkii dambe ee maalintii shalay ay duqeeyeen talis ciidan oo ay saanada yuhuudda ku leeyihiin magaalada khaza gantaaladii halkaasi ciidamada muqaawamad ku garaacan ayaana waxaa ka mid ah gantaalka boqol iyo toddobo iyadoona la suuranayeen halkaasuu ka dhashay khasaare kala duwan sidoo kale waxay wararku sheegayaan in dagaalyahanada muqaawamada ay weerar gantaallaha ku soo qaadeen waxay sidoo kale wararku sheegayaan in dagaalyahanada muqaawamada ay weerar ku qaadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeeda waxaana halkaas ciidanka yuhuudda roob looga dhigay rasaas iyadoona jabaqda rasaasta laga maqlayay meelo badan oo ka mid ah magaalada ciidamadii halkaasi ku sugnaayana waxaa la warinaya inay waxyeelo soo gaareen gaari midka ciidamada qaada iyo sidoo kale dagaalyanada muqaawamadu ku beegsadeen xirada balaad ah ee dhacda bariga magaalada naabolis qarax aad u xoogan oo gaarigani si gaar u haleelay ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah askartii gaariga la soctay mustawdiniinta yuhuudda ee ku sugan magaalada casqalaan ee ku hor jirta gumaysiga maamulka yuhuudda ayay sidoo kale ciidamada wax iska caabiinta weerar gantaale loo adeegsaday ku qaadeen iyadoona laga awaalmariyey waxa xasuuq iyo gumaad ay ciidamadooda ka geysanayaan qidaaca goodoonsan ee khaza iyo daanta galbeed khasaare kala duwan ayaana loo soo warinaya in halkaas uu ka dhashay isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyaanad muqaawamada ku garaaceen madaafiic aad u xoogan deegaanka beriida ee xirada jabaaliya goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyaanad muqaawamada ku garaaceen madaafiic kaloo aad u xoogan saddex ka mid ah diyaaradaha daroonista ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay gacanta ku dhigeen kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta xilli ay diyaaradaha nahaayeen kuwo howla basaslama ka waday xaafadda jiniin ee magaalada rafax ee dhacda soodin beenaadka ee wadaagan marinka khaza iyo waddanka masar ayayna dagaalyanada alkhasaam gacanta ku dhigeen